madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta wafdi uu hogaaminayay waxay dib ugu soo laabteen magaalada muqdisho iyadoona wadooyinka muhimka magaalada muqdisho intooda badan loo xiray ka hor inta aysan iman garoonka diyaaradaha aadan cadda aeroboort ee magaalada muqdisho ayaa wafdiga madaxweynaha waxaa kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka cabdiweli sheekh axmed iyo weliba xubno ka kala tirsan labada gole ee dowladda soomaaliya kadib soo dhoweynta loo sameeyey madaxweynaha ayuu garoonka diyaaradaha muqdisho waxa uu si kooban ula hadlay bahda saxaafadda isagoona ka warbixiyey safarkii uu ku tegay dalka maraykanka waxaana uu sheegay in shirkii ay kaga qayb galeen magaalada new york si weyn loogu ammaanay dowladda soomaaliya iyo horumarada ay ka samaysay dhinaca dagaalka madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in lagu ammaanay doorka muuqda ee guusha ay ka gaareen al-shabaabka soomaaliya waxaana uu tibaaxay taasi beddelkeeda in caalamka ay isku fidinayaan deegaano hor leh kooxaha argagixisada uu ku sheegay waxay ahayd runtii meel aad iyo aad loo aqbalay waxaa kaloo adduunyada aad u aqbashay soomaaliya dagaalka weyn ee caalamka maanta jira ee lagula jiro qolooyinka xagjirka iyo nabadiidka ah soomaaliya inay tahay dalka keliya ee yani guulaysanayo oo hadda maxaanku dhahdaayey horumar weyn oo la taaban karo ka sameeyey dhinaca maxaanku dhahdaayey la dagaalanka argagixisada iyo qolada nabadiidka ah caalamka kale way sii ballaaranayaan dhul hor lay sii qabsanayaan waa sii socdaan soomaaliya laakiin way soo koobmayaan taasna waxay daliil u tahay dadka soomaalida iyo dowladda soomaaliya sida ay uga go'an tahay dalkan dowladnimada in lagu soo celiyo nabad iyo amnina in lagu soo celiyo waxa uu madaxweyne xasan sheegay in shirkii ay kaga qayb galeen magaalada new york ee dalka maraykanka uu guul kusoo dhammaaday madaxda halkaasi uu siyaabaha kala duwan ula kulmana ay u ballanqaadeen inay taageersan yihiin dowladdiisa ugu dambeyntii madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed in ay joojiyaan dagaalada ku salaysan qabiilka taasi beddelkeedana ugu baaqay in ay ka caawiyaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab sibuu yidhi looga xoreeyo guud ahaan dalka soomaaliya dagaalkii qabiilka waa dhammaaday dagaalkii fawdada iyo dowlad la-aantu ay keentay waa sii dhammaanayaa kan waay mid ka taagan oo maanta u baahannahay dadka soomaaliyeed inay inta isugu tagaan u wada jeestaan meeshaas wax kastoo kale waa inaan gadaal gadaal iska dhignaa maanta dagaalkaas u wada jeesanaa dowlad dhisidda u wada jeesanaa waxyaabaha dowladda yacni dhismaheeda kor u qaadayo aan u jeesanaa shuruuca nalaga rabaa noo taagan dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay ha iska daayaano ha iska iloobaano waxyaalaha yaryarkaa oo maxaanku radaa maalayacniga waxa weyn ha la eego inta badan wadooyinka magaalada muqdisho ayaa loo xiraa madaxda dowladda marka ay baxayaan ama ay imaanayaan saacado kooban oo maanta ay wadooyinka muqdisho kuwooda muhiimka ah sida wadada maka almukarama ayaana dib u furantay xasan cabdulaahi idaacadda asal muqdisho